darawallada iyo milkiilayaasha gaadiidka iskarogayaasha ee ka howlgala magaalada berber ayaa ka cabanaya dhibaatooyin uu ku hayo maamulka la baxay somalilan dadka kaxeeya gaadiidka saroogaha islamarkaana si maalinlaha ugu shaqeeya magaalada berber ayaa wajahaya cadaadisyo xoogan uga imaanaya maamulka la baxay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa gaadiidliyadan ayaa waxay tilmaameen inuu maamulkan u geysanayo dhibaatooyin ay ka mid yihiin afduubka iyo kuwa kale ay la daala dhacayaan qaar ka mid a darawalladan oo warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxay sheegeen in lacago xad dhaafa uu ku soo rogay maamulkan taasna aysan axmali karin waxay sidoo kale sheegeen in horey lacago loogu qaadi jiray kuwaasoo aan waxba loogu qaban waa kuwan iyagoo ka waramaya arrimahaas haddii aanay bahda iskarogooyinka xafiiska xafiiska xafiiska iyo maamulka haystaa ayaan horta cabashada u horeysa ka cabanayna halkan isugu nimada sukaayo kare haddii aanu nahay gaadiid weyda iskarogooyinka ee berbera waxaanu ka cabanaynaa iskaashatada ka jirta gobolka saaxil ee iskarogooyinka taasoo aanaan anugu waxba harowra ugu lahayn iminkana aanaan waxba ku lahayn afduubna macnihii nala ku wado waxaanu ka cabanaynaa in nala yidhi idinku waxba naloo yeelan kartaan waana laydin xukumayaa lacagna waa laydinka qaadaya weliba halkan marka shaqo annaga nalooma diro oo shaqo naloo diraa ma jirto haba yaraatee markaanu lawrka helno lawrka ciidda waa nalaka soo iibiya waxaa nalaga soo iibiya darogodna nalaga soo iibiya saddex boqol iyo dheeraad baa nalaga siiya naaran baa naga iibiya kantaroolkana dowladda hoose waxay lacag bay nagaga qaadaa halkan markaanu nimaadnana midiina midoobo waraaqo soo dhibaa nagu yaa lacag keena si kastaba ahaatee maamulka la baxay somalilan ee uu majarha u hayo cabdiraxmaan ciro ayaa dhibaato ku haya bulshadu ku nool goobaha ay ka taliyaan kuwaas oo cadaystay baabka dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadan